xuseen walaal aad baad mahadsan tahay waan dhowahay falkan dhacay wuxuu ahaa gabar yar ee toban jira lagu magacaabo deeqa aadan nuur ayaa waxaa lagu gudeeyey maalin maalin ka hor deegaanka olol oo goobta gadamada dhulsaareed ee xarunta u ah gobolka galguduud ahna xarunta dowlad goboleedka galmudug gabadhan waxaa gudniinkaas kadib waxaa la gudey goor galab ah oo qoraxda aada u kululayd way dhiigbaxday marka lama arkinin ilaa habeenkiiba iska dhiigbaxaysay iya waxaa lagu duray ka laga arkay oo laga warhelay cirbad oo dhiig joojin ah dhiig joojintii ilaahay waxba kagama dhiginin oo ma uusan joojin dhiiggii dhiig bixi bay halkii ka watay gudniinka fircooniga amaana la gudo gabadha marka
waaya marka bishii kadib waxaa la keenay loo soo qaaday shalay galab isbitaalka degmada dhuusumraad waxaa la keenay gabadhi oo naf yar ku jirto soddon daqiiqo kadib isbitaalka waxaa ku naf baxday gabadhii waaya gabadha hooyadeed oo maanta mar isku dayn inaan la xariirno waxay ku jirtay koomo Ee, sidoo kale aad markii la caasay saaka ayuu dhaqaaqay aha kadibna marka waaya looma arka Wa- waxaa iga warantaa gu- dhakhtarka gu- iladeeda intaana noo sheeg wa- waaya marka ma goob caafimaada inta la geeyaa gabadhan eh, lagu sameeyey falkaas mise wa- wa- xaafada lagu gudayo eh, dhakhtar maan loo geyn Xaafad weeyaan walaal goob caafimaad oo la geeyo laguma sameynin Aha.
xaafad bay ahayd dee umurisada waxaa waxaa loogu keenay maamada waxa guda guriga Mhm.
ayadaana marka saa u sameysay waaya marka eh, dhakhaatiirtii markii loo geeyey oo magaalada dhuusamareeb la keenay maxay yidhaahdeenoo intay gabadhaysan dhiman ka hor
dhaqaatiirta ilaa xad way isku dayeen inay la tacaalaan oo gabadha eh, xaaladeeda wax ka qabtaan oo wax ka bedelaan laakiin ma aysan suuragelinin sababo jira awoodooda gabadha hore usoo dhiig baxday waxaa markii la keeno lagu shubo dhiig dhiiggii markii lagu shubay aduu daqiiqada kadibna waa soo baxday waaya marka dhiigbaxaas ayuunbay u geerootay miya mise eh, falkii lagu sameeyey gudniinka ahaa dhaawacyo kale oo meelo uu ka gaadhsiyaa jira oo xidado wax gaaray ama dhibaato kale sababta dhiigbaxa uu u yimid waxay ahayd sido go-aan gabadha inay jirtay oo sababta dhiigbaxa ka liftaba ahayd gudniinka hore la guday Eh, faa'iiso Kana sabab waxaa Eh, nafisoy wax oo eh, dadaallaa ama wax tallaabooyin ay qaadeen eh, dhinacyada soomaalida waxgaradka iyo culimmada iyo ama ama maamulka wax dhi- ay sameyn ma jirtaa oo falkan maadaama dhul baadiya oo ka dhacay qof u dhintay oo dib kale inuu usoo laabto looga Wax ay hortagayo maamulku hadda sameeyeen ma jirto laakiin dad badan oo xirashada la soo sameeyey maadaama aha qofka ugu horreeyay soo bandhiga dhacdada Aha.
waxay sameynayaan in deegaanadii lasagoo u wacyigelin la sameeyo wacyigelintu waxay ku ekayd miyiga lama gaarsiinin magaalada gudaheeda Mhm.
laakiin hadda ilaa iyo miyiga ina wixii inta la gaarsiiyo wacyigelin fiican la sameeyo dadkii dhammaan laga dhaadhiciyo nafiso falka noocan ma ku badan yahay miyiga magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaan galgaduudba wax xog ma ka haysaa maadaama gabar wuu saxafiyadeed ku badan yahay magaalada miyigeeda awr wuxuu ka jira deegaanka dhan laakiin hadda waxaa weeyaan dhuusmareed iyo deegaana qaar wuu ka dabar go-ay wuxuu ku badan yahay dhanka miyiga oo dadkii laga goyn la yahay Mhm.
inay gudniinka fircooniga iska dhaafaan oo gudniinka sunnada ay wax u sunnaystaan waayo gabadhan cadka ku yaalaahi xaaraan maa laakiin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ka dhiigahana ku tirax tegin lama samaynin taa marka